أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin helan waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allaahi ee ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari taa'ibah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad lagu daahfurayey sanad dugsiyeedka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukeyle ee wilaayada hiiraan xamlo lagu weyneynaya qur-aanka kariimka looguna talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ee ka bilaabatay wilaayadaasi dagaalo culus ayaa dib uga qarxay dalka suudaan iyadoona dagaaladaas ay sababeen khasaa'ir kala duwan
أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaado ah taariikhduna ku beeganta labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allaah ee ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgalladan ay mujaahidiintu waxay ka kala fuliyeen wilaayaadka bakool shabeellada hoose iyo baay dhanka wilaayada bakool waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee wilaayadaasi shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay weerareen xerada kufaarta afrikaanta ee eelaboorka degmada baraawe iyo sidoo kale xerada ay ku leeyihiin deegaanka burcolo ee hoostaga degmadaasi wilaayada baay waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta ee makuundo ee magaalada baydhabo wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari taa'ibaho ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen nuur cali warsame buusheyba ayaa faahfaahinaya warkaasi mustaf cali axmed waa askari taayib ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waxaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayadaasi askarigani waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya sidoo kale waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida dirqigaha kaga soo badbaaday weeraradii cagmarinta ah ee ka kala dhacay degmada ruunirgood ee shabeellada dhexe iyo deegaanka misegawaay ee wilaayada galgaduud haddaba markii uu allah u toobadkeenay ayaa waxaa waraysi qadka teleefonka la yeelatay idaacadda islaamiga al andalus bismillahi horta magacayga mustafa cali axmed waaye waxaad wax ku biiray nimankaas laba kun sagaal iyo tobankii bishii sideedaad elitria tagnay waxaa jiray muddo afar sano adiga afar sano oo laba bil dhaminaa mise afar sano wax saas saddex xeelaa maray tababarkaan qaadanana waxa waaye sentry iyo special forces iyo xero kale waxaa marnay oo iyagana badda oo dabaasi waxsaas laisku bala laba kun saddex iyo labaatankiyaa soomaaliya xero xero goordana lagu xereeyey ayaan shan iyo toban maalin markaa joogana waa nagala qaaday anigoo guuta oo guutada soogaaday waxaa nala geeyay xero maslax xero ku taalo maslax xero ku taalo xero maslax la yidhaha suuqa xelaa agteeda ayaan markaa joognine sagaal boqol afar shan boqol camal afakatay afartii boqol oo soorta lasoo celiyey waxaa loo soo celiyey xero goordan xero goordana waxaa laga dhigay kun askey camala laga dhigay iyo kuwo kaloo kuwii hore loo qaaday labadii guuta hore loo qaaday kuwo kasoo laalaabtay iyaa laisku dardaray sidii baabuur nagula aruuriya wax noogala qaaday aadi rurigood rurigooda ayaan joognay waa nagala celiya dana masagweya nala geey masagweya dagaal ku galnay adiga waa jug saa'ida meesha ka dhacday sideed iyo sagaal askari miya waxsaa mase boqol askari waxsaasa ku dhiman waa kasoo tegey marka aniga maba yani kuwii la celinaa xamar loo celinaa ma raacin waa kasoo tegey waxa imid buuri burtay ayaana joogay waa baxay andare waa ku laabtay marka kuwa dhibaatada la gaarsiiyo sagaalka boqolaha ka tirsanaa aniga oo afar afar afar iyo toban qofood hal maalin naga digeen elitriyaanka diyan sababta digeen waxay tahay naago oo afar boqol oo meesha ayagana eritriyaan oo xero meesha ugu tiro lagu tababaraya ay ay u daateen xeradii u daateen naagihii waxaa arkaysaa shan labaatan labaatan u dafeen ma aqaani markii dambe xeradii meel gees ugu baxeen ayagoo qoryahooda wataa la tuuriyey xataa qayb la tumay gees markay u baxeena amar kor laga soo siiya waxaa layidhi kakisaa layidhi kudabridaa layidhi sidiina soo gaya marka afar iyo toban ay jireen labaatan afarna lagu eegijijiyey waxa uu qayb ka noqonayaa maleeshiyaadka toobadkeenka ah ee ku soo qulqulaya dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ayagoo ka faa'iidaysanaya baaqi ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ahaa inta ay goorigoor tahay inay allah uga toobad keenaan falka murtadnimo oo ay cadowga allah garabkii gaashaanka ugu yihiin haddii kalena ay salfan doonto rasaasta kulul ee mujaahidiinta aad buu umahadsan walaalkan abusheeba ayuu kaasi ahaa munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wulaada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya yaasir maxamed munaasabadani oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu daafurayay sanad dugsiyeedka cusub ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan munaasabadani ayaa lagu daafurayay sanad dugsiyeedka waxbarashada sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lix ee macadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiinta macadka qurduba waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntii ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah أيها الطلاب فعليكم بطلب العلم الشرعي فإن العلم الشرعي هو أشرف العلوم لذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وساس الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزخرف هي مكية عدد آياتها ثمانية وثمانين آية سميت السورة زخرف لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائلة وقد تناولت هذه الصورة أسس العقيدة الإسلامية ووصول الإيمان ثم تناولت الصورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات كم أحكام الإسلام وما هي أحكام الإسلام خمسة وهي الفرض والسنة والحرام والمكروه والمباح After Islamic greeting, lecture about the importance of the ilm shari. I am very much glad today to stand in front of the people. Although it, it is not the first time to be lecture, however the case.
intaasi kadib qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa si weyn u bogaadiyey heerka waxbarashada ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle waxaa jirta marka aanu ducaynaynaa ardaday oo wax baratay allah u barkay allah u ziyaadiye waxaa kaloo ducaynaynaa macalimiintii oo dhabar adeegtay oo juhad ku bixisay laguma dhalan waxay akhrinayeen kuma dhalan oo waalidiinta dadkii waweynaayo oo dhaliba ma- intaas ma garanayeen anninkii waweynaa ma garanayna waxay intaas u barteen oo wax bari waa u ducaynaynaa iyakana waalidiintii dhashayna waa u ducaynaynaa walaayadana waa u ducaynaynaa waxaa la rabaa marka annagii waalidiinteedna ilmaha inaan maaragtay soo kaabno oo waxbarashada soo haleeshiinno oo ilaahay ku aan macallinka ta- ku taageerno in ilmaha ay wax bartaan aan ku koontaroolno anugu waxbarashadiisa haddii maaragtay diini tahay haddii maadi tahay intaba inaan maaragtay ku koontaroolno oon ka warqabno waalidiinta horta taasaa laga rabaa macadka qurduba lidaraasaatil islaamiya walculuumi lhijaayiya ayaa ah macad leh waxbarasho tayo leh wuxuuna macadkani faracyo kala duwan ku leeyahay wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa xamlo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka looguna talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ee ka bilaabatay wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixin warkaasi ku saabsan soo jeedinaya wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soconaya mashaariic kala duwan oo arrimaha bulshada ah ayna qayb ka yihiin xamalaadka dacwiga ah ee dadka loogu faa'iideynayo culumta sharciga iyo asaasiyaadka muhiimka ah بسم الله الرحمن الرحيم
degmada jamaame waxaa shalay ka bilowday dowro iyo xamla dacwadeed soconaysa muddo toddoba maalmood looguna magac daray saxaabiga jaliilka ah ee ubay ibnu kacab kaas oo horyaalka macallimiintiisu ay yihiin rag maahiriin ah oo ka socda macadka barashada qiraa'aadka ee imaam sakhaawi kuwaasoo bilaabay inay qeybaha kala duwan ee dadweynaha u duraan duruus looga saxayo akhrinta iyo alfaadda qur-aanka kariimka ragga qeybihiisa kala duwan macallimiinta madaariista odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee dumarka ayaa ka faa'iidaysanaya xamladan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee loogu magacdaray ubay ibnu kacab waxaana ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose oo si farxad waafi ay ku dhahantaa u soo dhoweeyey tallaabadan ay ka faa'iidaysanayaan bulshada magaaladan arrin muhiim ah oo aad loogu baahnaa waay arrintaas macnaha waa in la helo aad baa macnaha bulshada ugu dhibaato qabtay ilaahay fadliga kolley maanta ayaa ilaahay suurtageliyey ilahina subxana wataala waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala dadka inay ka faa'iidaysan doonaan ayna macnaha ku baraarugi doonaan biidni illaahi tacaala qof walban uu ogaan doono dadka markasta waxaa loo sheegay warattil alqur'aana tartiilan marka haddana waxay rabtaa tadbiiqinay rabtaa marka fa- ilaahay fadligii maanta marka waa loo tadbiiqinay carabkiisii iyo macnaha meeshuu wax ka soo baxayeen iyo makhrajka iyo kasoo bixi lahayd iyo siduu ugu dhawaaqi lahaa iyo siduu macnaha u akhrin lahaa waxaa laga qofka inuu qur-aanka akhrinayo oo qur-aanka yaqaano laakiin uu iska akhrinayo laakiin hadda waxaa loo sheegay makhrajka ama meesha halkaasa kasoo bax halqad halkaasa kasoo baxda qofka marka waa loo cadeeyey jazahu llahu khayr marka waxaan arrinta aad baa usoo dhaweynaynaa haddaan nahay salaadiinta ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waana arrin loo baahnaa ragga oo keliya kuma sinna ee waxaa la tixgeliyey qaybaha kala duwan ee dumarka iyo heerarka ay ka joogaan xifdinta qur-aanka waxaana maadaama ujeedku u ahaa sixidda akhrinta qur-aanka iyaguna duruus munaasib ah ayaa la siinaya dumarka waaweynee daada ah iyo qaybaha kale ee iyaga u dhigma waxayna wacyi soo jeeda u qaadanayeen cashiradii la siinayey xilliga aan bouqanayey أعوذ أعوذ بالله بالله بالله معه لامك واشدين تسوان هذا لامك هدو شيئا لو حرف كوبين حرف كوبات ما هو حرف ريبو ميدا كدن بيسنا وكور ريغان سوان بال بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
waxay tallaabadani ku biiraysaa mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo dacwada lagu weynaynayo qur-aanka sidoo kalena wax lagu barayo bulshada dhammaan heerarkooda kala duwan iyo sida uu yahay fahamkooda maamulka imaam sakhaabi ee barashada qiraa'aadka ayaa xilli aan la kulmay wuxuu ii sheegay in halkan ay rajeynayaan inay ka sameeyaan dadaallo lagu doonayo inay ku soo saaraan rag qaata mas-uuliyadda ah sidii loo xoojin lahaa tajwiidka iyo tartiilka qur-aanka kariimka mahadsanid abu ayman dagaalo culus ee dib uga qarxay dalka suudaan iyadoona dagaaladaas ay sababeen khasaa'ir kala duwan marwaan maxamed ee faahfaahinaya mar kale waxaa magaalada alfaashar oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee daarfuur ka dhacay iska horimaadyo xooggan oo u dhexeeya ciidamada militariga suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah hay-ad dowli ah ayaa shacabka qaaday magaalada ka socdaan dagaallo qaraar oo u dhexeeya labadan dhinac kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca iyo barakacayn ka badan kun iyo shan boqol oo qoys kuwaas oo isaga qaxay guryihii ay ku lahaayeen magaaladan caasimadda u ah gobolka waqooyi ee daarfuura ilawaraadyo maxalli ah oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in silsilado duqeymaha lala beegsaday fariisimo ay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ku leeyihiin magaalada iyadoona intaan lagu darin in ciidamada milatariga suudaan ay howlgallo insaal ah ka fuliyeen magaalada halka kuwa gurmadka degdega ah ee duqeymo loo adeegsaday madaafiicda goobta iyo gantaallo culus ku garaaceen bartamaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ee ku yaalla waqooyiga iyo koonfurteeda taliska milatariga ciidamada suudaan ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisa iyo kuwo kaleoo taabacsan ay u suurto gashay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay ka saaraan xuduudda bari ee magaalada alfaashar oo ah caasimadda wilaayada waqooyi ee daarfuura war ka soo baxay milatariga ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in khasaare xoogan oo naf iyo maalba ah dagaaladan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka uu hogaamiyo xamdaan doqlo islamarkaana ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadkan tan iyo bishaan mey ee hadda socota waxaa magaaladan ay iska horimaadyo culus ku dhex marayaan ciidamada milatariga suudaan oo garab ka helaya maleeshiyaad xulufla ah iyo kuwa gurmadka degdega ah iyadoo ay soo tarayaan digniinada laga soo saarayo saameynta xun ee magaalada alfaashar ku yeelan karaan dagaaladan taasoo ah magaalo ay ku tiirsan yihiin dhammaan deegaanada ku yaala wilaayaadka daarfuura gudoomiyaha gobolka ayaa maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ku eedeeyey inay ku kacaan gobodfollo isirsifayn ah intii ay geysanayeen duqeymo cashwaa'i ah oo ay ku garaaceen guryo iyo goobo caafimaad oo ku yaala magaalada ujeedka duqeymahaas ayuuna xusay inay ahaayeen si dadka looga barakaciyo caasimadda gobolka waqooyi ee daarfuura war qoraal ah uu gudoomiyaha ku soo qoray bartiisa ekis ee horey loo aqoon jiray twitter ayuu ku sheegay in isbitaalka koonfureed ee magaalada alfaasha lasoo gaarsiiyey laba iyo siddeetan ruux oo dhaawacyo ah kuwaasoo u badan haween caruur iyo dadda ah iyadoo intaas dheer tahay soddon ruux oo ku dhintay dagaalada militariga suudaan ayaa weli ku adkaysanaya sidai ugu adkaan lahaa maleeshiyaadka gurmadka degdega ah halka fallaagadan oo ku tiirsan imaaraadka carabta iyagoona ka go'an tahay sida ay u wiiqi lahaayeen awoodda xukuumadda islamarkaana ay gebi ahaanba meesha uga saari lahaayeen nidaamka uu hogaamiyo cabdifataax alburhaan aad buu mahadsan walaalkan marwaan ee kaasi ahaa warkii sabxnimo idinkaga imanaya idaacaddan dilsanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu